halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala soconaysaan v o a somaly com waa maalin axada lixda bisha maaj sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna duhurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka abwaanada jabuuti ee nabadaynta iyo horumarka soomaaliya
badda mawjabkeega iyo kuwii xeebta miiranayay waa dadkii tahriibay malaayiintii daaduuntay ee meel kastaba gaadhay xabsiyada kuwii miijiyee dunida maanguurshay martidiioo soo laabantaan milicsanaynaa dib baa loo noqonaya xamar baa laysugu tagayaa nin kastaba maqaabkuu dhistayo maamulkuu sheegtay mustambeedkiiuu xeertayuu madax ku doonayay armaawiiladayuu hadhaan milicsanaynaa waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga dowla deegaanka soomaalida ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka balse intaasoo dhan waxaa ka horreynaya warkii dunida magaalada xeerta leh ee mariyobol ee dalka ukrain oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada ruushka ayaa daadguraynta dadka magaaladaasi dib loo bilaabay axadda maanta ah kadib markii ay dadaallo hore guuldaraysteen markii lagu xadgudbay xabuudjoojinta saraakiisha magaalada ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ee ku hareeray ee hareereeyey magaalada ay ogolaadeen xabad joojin ayna howlaha daadguraynta bilaabeen duhurnimadii maanta ee wakhtiga ukrain hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in xaalad biniaadannimo waa xaaladda bini-aadannimo ee maribol oo ah magaalo bartilmaameed u ah duulaanka ruushka ee ukrain ay tahay mid khatar ah iyadoo dadku aysan haysan biyo iyo koronto saraakiisha ukrain ayaa ku eedeeyey ruushku inay duqeeyeen xitaa iyadoo ay dadku isku diyaarinayeen in ay raacaan kolonyadii ay ku baxsan lahaayeen laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa ku eedeysay ciidamada difaacaya magaalada inay dadka gabaad ahaan u isticmaalayaan haddii ay ciidanka ruushku la wareegaan gacankuhaynta maribol waxay maamuli doonaan gebi ahaanba xeebaha ukrain ee badda azof hogaamiyaha militariga ee dalka burkina faso paul heneri sandagu damiba ayaa magacaabay shan iyo labaatan wasiir oo hogaamin doona dalkan ku yaala galbeedka afrika muddada saddexda sano ah ee kala guurka ah kadib afgembigii bishii januari ee sanadkan genaraal bathlemi simbore ayaa dib loogu magacaabay xilkii wasiirka gaashaandhigga ee uu hayay maamulkii madaxweynihii xilka laga eriyey roge mak christian kabore kaasi oo ay militarigu eriyeen kadib markii ay ka caroodeen istaraatiijiyadiisii ku aadaneed dagaalka lagula jiro kooxaha jihaadiyiinta ah lix xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada cusub ayaa ah dumar waxaana ku jirta olivia romba oo noqonaysa wasiirka arrimaha dibadda ee burkina faso damiba oo ah afartan iyo kow jir gaashaanle sare oo ciidamada ka tirsan ayaa waxa uu awoodda dalkaasi la wareegay afar iyo labaatankii januari isagoo talada ka eriyey madaxweynihii la doortay ee dalkaasi burkina faso halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a duhur wanaagsan mar kale markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaana dalka jabuuti noogu soo diyaarisay sagal siciid faarax
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya jamhuuriyadda jabuuti toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeena hibada iyo halabuurka sida abwaanada da-da yar ee soomaalida gaar ahaana abwaanada yaryar ee ku nool dalka jabuuti ay ugu hanqaltaagayaan in soomaaliya ay marun kusoo noqoto sideedii hore islamarkaana laga baxo xaaladaha isdaba jiitamaya ee muddo soo socday waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya abwaan maxamed bare cabdi oo dhowaan qalinka u qaatay gabay la yidhaahdo awood iyo midnimo taasoo uu kaga hadlayo arrimaha soomaalida isagoo qaybaha dambe ee gabaygana ku tilmaamaya isbeddelka soomaaliya hadda ku tillaabsatay
waad mahadsan tahay adiga iyo dhacadda v waan mahad celinayaa iyo dhegeystayaasha dabcan kulli gabayaal badan baan sameeyey waxaa kamid ahaa gabay aan ugu magac daray oo markaa twitterkiisa ama magaciisa la idhaahdo midnimo iyo awood bay bulshadu meel ku hanataa dadku hadday midoobaan awood bay yeeshaan oo nacam saaxadda siyaasadeed iyo miisaankaba maaragta waxay ku yeeshaan way cuslaadaan marka gabaygan waxaan ugu talagalay wallahi waa gabay aan u hibeeyey soomaaliya oo shacabka soomaaliya oo dhan meeshay doonaan joogaan aan maaragta ugu talagalay inay la maqlaan kana hadlayso taariikhdii ay soomaaliya soo martay wixii uu gumaysigu noo geystay gumaysi kadib dawladdii dhalatay ee kaaan kacaanku halkii ay gaadhay markii ay soomaaliya dad mida noqotay ay midowday halkii ay gaadhay laakiin markay kala baxday ay soomaaliya burburtay kala kala bixi iyo kala tagiisii halka uu gaadhsiiyey maanta heer halkay marayso ayuu ka hadlaya halka ay dib ugu laabantay iyo rajada maanta ay ka qabto ummadda soomaaliyeed iyo waxyaabaha aan aragnay ee ah nimankan dhalinta yar ee iminka dawladda maamulo oo una hambalyeynayno rajada ay ummadda soomaaliyeed oo dhanba geliyeen iyo waxyaabaha noo muuqda ee iminka aan dabcan aan arkayno saasaanyaha noo muuqda ilahay maaragtay dee saan filayno aan rajeynayno ilahay maaragtay ha ha ka dhigo wuxuu ka hadlayaa saddexdaa jaranjaro ee ay soomaaliya soo martay gumaysigii dowladnimadii burburkii iyo wakti xaadirkan halka ay maraysa xaaladda gabay kulley tole wuxuu ku bilaabmaa waa araar weeyaan araartiisa badan waxaan ku bilaabaynaa murtidiisa gabay waa inuu mahadho reebaa waa inuu ujeedada maldahan milay fog sheegaa waa inuu waa inuu abwaan moolisiya milayuu eegaa waa inuu aqliga maahirka midha abuuraa waa inuu wixii muuqda ee mudan asiibaaye marka ay arrini muran gashee laysla wada maago waa inuu markhaatiga ku furo talada meel mara waa inuu wixii maqan bulshada ugu minaabaa waa inuu macaan iyo qadhaadh hadalka miiraa waa inuu aqliga maahirkaa midha abuuraa waa inuu midnimo dhowro uu magaca eegaa ma kastiyo ciyaalkiiyo bulshada maqalka raacayso masiibooyinkii dhacay intaad madasha keenayso mahaysku waa inay midnimo kaa macaashaan markaasuu martabad leeyahay iyo weliba maamuuso markaasay dhegtii milicsataa maalmabigotaayo markaasuu jannada mawliheen kugu macsuumaa haddii kalese miisaan ma leh iyo mudho la dhuuxaa afartaa araar miigan iyo gabay macnayntii dheh afartaa araar miigan iyo gabay macnayntii dheh maslaxada danteenniyo malkada nolosha loo maro dheh mayay soo darooriya diraac joogta milaygii dheh maandeeq hashiiyoo dhashoon maalay migilkii dheh muddo badan waxaan miic ayuu mawla igu simay dheh labadii ismaandhaafay iyo muranadii raagay umacnaynta guush iyo midnimo dawga loo maro dheh afar kalena waa maadaday muhatay laabtaydu kala mudan wixii muuqda iyo xaajo kaa maqane taariikhda aan soo maraan milicsanaynaa maadooyinkii soo dhacaan midhir ka sheekayn isuuyaalka maqal maandha waa xaajo kaa maqanay muddo badan guumaysuhu wuxuu muruqna saaraaba macdhabtii dhulkeenniyo wuxuu mudhaha goostaaba maandeeq hashaydii wuxuu migil ka maalaaba musuq maasuq raagiya wuxuu sirigu maagaaba malmalleeyo waabay qadhaa dhiigo lagu maydho mustambeedka qaar lagu xidho miina lagu laayo maleeshaha gumaysuhu muxuu mahadho noo geystay maxay maracad qaaday lilmada hooya meeranaysay maskaxdeedan geeridu maxay maanka ka hadlaysay muruqiisa geesigu muxuu haadku miran miranayay maxaa geesiyaal loo makeli magaca soomaali makastiyo ciyaalkii muxuu sili ku maageeray miiniya bambiya gaas muxuu gebi muquursiiyey afrikadan madowga maxay yurub maqaar saartay militari awoodliya maxay muruq ku naafaysay maqhribka iyo aroortii maxay xero ku maageertay miraxa iyo geesigu waxay miidho diidaanba mirashada habeenkii waxay masuula seexdaanba kolba milay waxay soo martay maagi waayaanba mooryaanti gaaladu maxay maalinka carabtay maradiisa goortuu furtuu maalinka habraaray keenana mushcarad iyo misiig camal lagu saaray madax iyo mijabo maalintan mala isweydiinay malka qura markaanu wala marneen magaca guud eegnay maskax iyo aqoon maalintan mala isweydiinay marxabiya guddoon maalintan maamulka u daynay macdabtii dhulkeenniiyo markaan mudhaha soo saaray miyi iyo magaalaba markaan meel u wada jeednay midigta iyo bidix maalintay wala miciimaysay muddo kooban waa kaan ku tabay mesinkii lumay waa kaan ku tabay mesinkii lumay waa kaan hashii iga maqnayd muruq ku raadsaday migisiya amxaartii markaan mala isweydiinay ee uu iga mucaaraday inuu midigta ii saaro maadhooyinkii gaadhay baad marakacaysaan midhidh baan ku maray ciidanka isoo markiciyeeni muddo kooban waa kaan ku tegay maafka diirdhabe minatarigii kaaraamiliya hararba meel saaray masaskiiyo libaaxyadii goday maalin ku haleelay taariikhdu waa marag haddaan la yska moosayni maadooyin baa lagu dhigtaa miidhadoodii haddayna midowga ruushkiyo yuhuud muruq ku taageerin oon loo miciin bidin amxaar ima muqunsheen muddo kooban baan qaban lahaa maamulkaadiis midigtaan kusoo dhigi lahaa meel kastuu tagae waa kay malaayiin askara midowgu keeneene waa kay hub miisaan leh iyo mala ku deeqeen ha yeeshee siduu moodi jiray uma macnaysanin taariikh mug weyn buu ka qoray madax wareerkii iminkana wax soo muuqda baan milicsanaynaa rajadii mugdiga naga gashay iyo muranadii raagay musuq maasuqii nala hadhay ee kala maqnaanteenna macaluushiiyoo laga baxaan milicsanaynaa dad midoobay duul maamul leh iyo madax adeegayso guushii midnimadoo iftaan milicsanaynaa mayay hooray roob soo mirkacay oo dunida maasheeyey doog iyo magool soo baxaan milicsanaynaa dhalintii la maandoorshay ee diinta lagu maagay magac iyo qabiil wiilashii mirix ku doonayay mabda oogiyoo gaabtay baan milicsanaynaa anaa madaxa oo maamul qaban meesha anigaa leh anna mooshin baan kaa gudbiyey diiday malahaaga maandhaafkioo laga gudbaan milicsanaynaa nin ismoog haliyey magac leh iyo mudac nimaan geysan maskaxdii dalkeeniiyo wadaad diinta marinayo ma ficii waddada loo dhigay iyo miinadii laysay masiibada ninkii geysan jiray ee kii la meel joog kii la meel joogay maqaar saarkiioo baaba-aan milicsanaynaa
marka hadda waxaad sharaxaysaa alashaan rajada iyo waxa soo socda iyo nacam himilada dowladnimo ee aan iminka arkayno badda mawjabkeega iyo kuwii xeebta miranayay waa dadkii tahriibay malaayiintii daaduuntay ee meel kastaba gaadhay xabsiyada kuwii miijiyee dunida maanguurshay martidiiyoo soo laabantaan milicsanaynaa dib baa loo noqonaya xamar baa la yskugu tagayaa nin kastaba maqaabkuu dhistay ee maamulkuu sheegtay mustambeedkiioo xeertay oo madax ku doonayay armaaweeladaayuu hadhaan milicsanaynaa maandhaafkii hargeysiya puntland muuranadii yaalay mashquulkii galmudug iyo jubbadii aada u kala maagtay muddo badan dadkii kala maqnaayee kala maseerayay muqdisho oo mataanaysa baan milicsanaynaa intaa ay hooyo u noqotay muqdisho oo meel iskugu keentay ayaan milicsanaynaa ilaahay markaa ka dhiga maarataga soomaali oo meel u wada jeeda oo maamul qura yeelataan milicsanaynaa mafaacyada shisheeya iyo raggaan cadow ka maagaynin minatariga ciideenna iyo magaca eega magaca eegayay muruqoogi oo soo ifaan milicsanaynaa waa danab iyo maxay ahay haremcad iyo ma ma
qaybaha kala duwan ee ciidamada soomaaliya soomaaliya militariga soomaaliya kuwioo nacam aan arkayno nacam inay maaragtay maanta astaan dowladnimo inay leeyihiin oo weliba madaxweynaha turkiguna maaragtay kaalin xadli ka ciyaaray ilaah ka abalmariya macdabtii badeeniya dhulkuu cadowgu meelaystay kenya muraadkay rabtay oo weli aan meel gaadhin qaramada midoobay iyo maxkamad miiska loo saaro inkastoo miskiin caydha iyo tuugu mara buuxsho inkastoo markhaati u qasbada midaani taaldhaamin saddex magac ilaahay inuu iga macaashay inkastoo nacam ku tuuga iyo ku aan bilaa damiira a lacag siiyo markhaati fura yidhahdo haddaan soomaalinahay waxaan u sheegaya inayna maaragtay macaash iyo faa'ido ka gaadheen afartaa wixii muuqda iyo marakacaygii dheh dadaalkii mas-uuliyada dalka iyo mahad ilaahay dheh ha yeeshee dilaal iyo malaal meesha kama bixin
waxaas no iftiina iyo soo baxay waxaad leedahay weli waxbaa jira haddana waxbaa jiro ha yeeshee dilaal iyo malaal meesha kama bixin maskaxdii shisheeyiya ma tegin malihii shaydaan iminkay maryaha soo xidheen wayna muuqdaan masuq maasuq iyo tuug hadday malaha goosteen makasta iyo ciyaalkay rabaan inay noqonshaan kolley toole waxaan intaa dambe uga jeedaa gabaygu ma ma xidhno oo sii socdaa insha allah hadduu ilahay waan biirin doonaa inaan maqashiino maanta ummadda soomaaliyeed oo darteed waxaan maaragtay jeclaystay inaan kala qayb qaato aniguna shirkan oon aqalkayga dhexdiisa ku galay keligay
waxaa tiri inti madaxda meel ku shirays aduu qolkaa ku shirays anoo qolkaan ku shiray markaa go-aankii ka soo baxay shir shirkaygii ayaa markaa waxaan leedahay dad badan waxaa jira keligood shire dadna way isku yimaadaan qof kastoo soomaaliya ba niyadda ku hayaa xaaladda soomaalida lahaa maxaa dhici doona marka adiga shirkaad gashay adiga naftaadu erayadan baa kasoo baxay eraydan baa ka soo baxay marka wixii aan- shirkaagaa ka fududba kuwa badan oo lacago badan lagu bixiyo haddana wax kasoo bixi waayo shirka- shirkaygu bilaa qarash qalan iyo waxaa ku baxay bug murti baa laga kasoo aha murti baa ka soo baxday Eh, horta waa la shirada fiican wixii doonaa ka soo baxo Eh, weli inay soomaalidu rajo iska qabto ayay muujinaysaa wallaahi horta soomaali baad madaxweyne u tahay markaa laad leedahay soomaalidu waa qolo maaragtay inteeda badan waxaana la hadhaya waa qabiil markaas waxaan ku dadaali lahaa anigu in horta liiska qabiilnimada soomaalida da-da yaryar iyo jiilka dambe laga masaxo oo meel la iska saaro Eh, ummadana in maaragtay lagu barbaariyo wadaninimo iyo in ay adduunya dadku wax la qaybsadaan inta ay ku mashquullayiin anaa hebela anaa ree hebela istaraatiijiyadan nacam caalamku gaadhay in lagu hado Eh, dadkii waaweyn way way kooban tahay in laga dhaadhiciyo lakin dhalinyarada dambe in maaragtay lagu dadaalo in caqligooga lagu foormeeyo wadaninimo iyo soomaalinimo
marka waxaad xoog saaraad sida qabiilka loo baabi'iyo oo dadku isku mid ay u noqdaan marka haddii qabiil la saaro marka maxaa soo bixi lahaa tan waxaa soo bixi lahaa soomaali baan ahay guud ahaan waxaa intaa nooga eeg dhegaystayaal barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa abwaan maxamed bare cabdi oo ka mid a dhalinyarada abwaaniinta ee dalka jabuuti anigoo sagal siciid faarax ayaa idiin daadahaynaysay tan iyo intaynu mar kale kulmi doono haddii eebaha awoodale laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ama
mahadsanid sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka noogu soo diyaarisay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti weli v o a soomaaliya ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana jigjiga dowlad deegaanka soomaalida itoobiya waxaa ka jira sare u kaca qiimaha shidaalka ah ee gobolkaasi waryahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka xafiiska ganacsiga ee dowlad deegaanka soomaalida malow ibraahim
Een, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Een, arrin- arrinta shidaalka Een, shidaalku een, waa run een, culeysyada badan ayaamahan way jireen Een, w- siiba shidaalka naaftada ma aha bansiinka ayay culeysyo ka jireen taasna een, wax keligeena ma aha waa wax aan da- dalkao dhan aan la qabno Een, dadaalaan ugu jirnaa marka in macnaha bansiinkaasna deegaanka ee, sidii aan u rabnay uu yimaado adigu anaga iyo wasaaraddii ganacsiga ganacsiga ee heer federaal waanu macnaha waanu ka wada hadalnay bay ahayd in qoondadii een, deegaanka loo soo kordhiyo ayaan xagga baansiinka ah ee waa tahay inkastoo xukuumaddu sheegtay in arrintaasi wax laga qabanayo islamarkaana shirar badan laga galay haddana weli waxaa muuqata in xaaladdu ayna sidii saxda ahayn bal arrimahaas marka waa weli maadaama waxba iska bedelin maxaad ka qabateen Een, arrinka waxbaa laga qabtay xukuumaddu een, een, shaqooyin fiican baa laga qabtay bay ahayd Een, adigu dadaallo ayaan ugu jirnaa inkastoo baahiyaha shidaalku iminkan maadaama een, abaaro ay wadankeena ka jiraan ee deegaankeena ka jiraan een, baahidooduna aada u badan tahay xukuumaddu waxaan dhihi karnaa si fiican bay wax ugu qabatay oo hadda wax ciladaha kama jiraan ee culeysyadii ee toddobaadyadii aanu soo dhaafnay jiray ma jiraan oo xukuumaddu ay xalisay ee waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan waxaa jirta in shidaalka deegaanka yimaado uu ku yimaado koota islamarkaana ay dowladda dhexe ee federaalka kabis ku samayso haddana waxaa la arkaya in shidaalkiiba la waayo mararka qaarna ciriir uu galo arrintaana way soo noqotay iyadoo dadka qaarna ay sheegaan in shidaalka deegaanku ka baxo marka soo lama dhihi karo waa mamalxumo iyo kartidaro dhankiina ah Een, annagu xaggeena dadaal baanu samaynay een, xukuumad ahaan Een, laakiin in kastoo kaalmaha ku yaala deegaankeena ay aada u yaryihiin halka deegaanada kale saddex boqol oo kaalmood afar boqol oo kaalmood ay ku yaalaan anaga deegaankeena waxaa ku yaala siddeetan iyo kow kaalmood Ee, waa deegaanka intaa ballaarkiisuu leegyahay oo een, waa deegaanka ugu ballaaran etoobiya oo kaalmaha ku yaalana siddeetan iyo kow ay yihiin marmar waxaa dib u dhici kara een, dalabka kaalmaha ayaa dib u dhici kara taasna ayaa culeysyada keentay hadda adigu xagga shidaalka wax dhibaato haddi ka taagani ma jiraan baan dhihi karnaa Ee, waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan ee, maxaa ka jira wararka sheegaya in dhowaan aad warqad u qorteen dowladda dhexe ee, kadib xilligii shidaal la-aanta deegaanka ee ka jirtay islamarkaana shidaalka loo gudbinayay dhanka xadka sida la sheegay oo aad kaga codsateen in laydinka joojiyo kootaaga shidaalka maadaama aydan kontarooli karayn arrimahaas maxaa ka jira Een, arrinkaas eh, arrin iska propagandaha weeyaan Eh, nimcada usoo socota shaksi diidi karta shaksi diidi kara ma jirto annagoo nimcada deegaankeena usoo socota inaan iraahno gacanteen intaan waraaq u qorno aan iraahno inaga joojiya taa waa wax dhici kara maaha waa wax propaganda ah lafadiye weeyaan waxba kama jiran waatay haddii aan usoo noqono dhanka maciishada kasako marka laga yimaado baahida shidaalka deegaanka waxaa jira sixir barar baan oo dhanka maciishada kaasoo si weyn u saameeyey dhammaan deegaanka arrimahaas maxaad ka qabateen arrimaha sixir bararka run way jireen adigu la halgan dheer baanu kula jirnaa oo weli waan wadnaa halgankii xuduudna waanu ku noolnaayoo wayna saameynaysaa maadaama soomaaliya oo kaleeto waxa laga isticmaalayo lacagta caadiga ay isticmaalana dollar tahay annagana birkii aan isticmaalayno taabaa keeni karta maadaama dollarkiina la waayey dadkeenana markay raashin soo iibsanayaan dollar la rabo oo dollarka lagu iibsanayo marka taas baa keeni karta marka maciishadan adigu la halgan baanu ku jirnaa insha allahu tacaala taasna waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano haddii ilaah
kaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska ganacsiga dowlad deegaanka soomaalida malow ibraahim wuxuuna u warramayay wariyaha v o a ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a mar kale haddii daqiiqadaha idaacadda nooga haray aan dul marno qaar ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona magaalada xeebta leh ee mariupol ee dalka ukraine oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada ruushka ayaa daadgureynta magaaladaasi waxaa dib loo bilaabay axadda maanta ah kadib markii dadaallo horey ay u guuldaraysteen saraakiisha magaalada ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ee hareereeyey magaalada ay ogolaadeen xabad joojin ayna dowladda daadgureynta bilowday waa duhurnimada maanta ahna ay daadgureyntu ka bilaabatay magaaladaasi markana dhegeystayaal haddii aynu jalleecno dhinaca iyo wararka soomaaliya ama somalilan haddii aanu aadno dalladda haweenka somalilan ee nagaad ayaa sheegtay inay hirgeliyeen xarunta la socodka iyo wax ka qabashada tacadiyada haweenka ka dhanka ah iyadoo xustay inay ka dhalatay xaruntaasi kadib markii ay kordheen tacdiyada haweenka loo geysto ama loogu geysto gudaha somalilan haddaba agaasimaha fulinta ee nagaad waa nafiso yuusuf maxamed ayaa waxa ay u warantay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle maadaama uu tacadiyadana ay maalin walba soo noqnoqonayaan innaga oo dad muslina ah innaga oo waddan nabadgelyo ah joogna maalin walba ay soo noqnoqonayaan waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama serviskani uu dadkan ugu adeegi karaa waxaanu iba furnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin cool centerkan markaasaanu furnay waxaa ka soo baxay riboodkii in loo baahan yahay oo arintan loo baahan yahay nambarku waa labaatan sagaashan iyo afar twenty ninety four waa waxa weeyaan lacag la-aan moobilka waxba kama goosanayo wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco dumar iyo caruurba marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaalo oo carbisan hawshanba ayaa ayaa kombyuutarada aad arkayso dul fadhiya iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta adeegii loogu talagalay iyo halka uu marayo ayaa lagala xidhiidhaya
iyo toddobada cusaba ee shaqada soconayso haa marka waqti kasta waxay ka dhigan tahay waa la heli karaa waa la heli karaa adeegaas adeega haa waayo halkan sawir baa inooga horteena yaalla guud ama boorka gidaarka wuxuu muujinayaa booliskii qaarsatanna xafiiska ama meesha qaabilsan caruurta iyo haweenka waxaa soo kale inoo muuqanaya qayb cusbitaalkii waxaa inoo muuqanaya idinkoo halka ugu sarraysa ama santarkan adeega fulinaya ah xaggan kale oo isna waaba shaltar xaggan kale maxkamaddii xaggan hoose medical report bal haddii dadkayna dhegaysanaya fisaad u tilmaanta si kooban muxuu u taagan yahay shacbiga waxay u taagantahay horta marka u horeysa waxaanu qaybinay oo meel kasta oo adeega looga baahanya waxaanu qaybinay publication u sharxaya daabacaad u sharxaya dadkii inuu adeegaasi jiro oo uu lacag la-aan yahay marka intani waa intii wada shaqaynaysay ee marka uu qofka dhibanaha ay lambarkaas soo garaaco adeegyaduu u baahnaa meel kasta oo loogala xidhiiriyay waxa weeyaan waa siday isu isu u wada shaqaynayeen waan adiga arkaya fallaadhuhu siday kuu tusayaan marka waxa weeyaan markii ugu horreysay somalilanna laga furo gobollada somalilan oo dhan cid kasta way soo garaacaysaa waa nambar aan lacag la-aan ah adeegaasna bixinaya haddii adeeg sharci qofku u baahan yahay hadduu adeeg caafimaad u baahan yahay mid maskaxeed iyo mid jireed wax kasta oo uu baahan yaho adeega waxa weeyaan qaybtanaameen in loogu talagalay in dadka lagu qaabilo ama kuwii dhibaataysan ama kuwii kuwa dhibaataysan kasoo warbixinayay marka adeeg kaa ka waran ad- waxa weeyaan woman waxa weeyaan healing center weeyaan dumarka iyo caruurtaba een waxa weeyaan waa meel la- la keenayo qofka dhibaatadii ku dhacday ayaa runtii counseling baa laga siinayaa een talaa laga siinayaa een maadaama een qofkani dhibaatoobay oo maskaxiyan iyo jir iyonaba ee dhibaato ku dhacday waa meel loogu talagalay horta in qofkii waraysi la siiyo caafimaadkiisii iyo runtii een la eego een marka uu qofkaasi maxay ahayde een uu warbixintaa bixiya mar iyo laba maaha isagoo firiyu kusoo noqonaya waa meel runtii ee psychology ahaan loogu talagalay inuu qofku markuu soo galaba uu dego een cidda taladaa siinaysa ee taladaa bixinaysa waa cid u carbisan runtiina een ma aha xog cid lala wadaagayo waa xog u siir ah qofka bixinaya adeegaas iyo qofka dhibanaha ah halkan adeegyaa waxaa kusoo waran adeegyaa lagu talagashay inaad bixisaan oo maxaa ka mid ah Een, waxaa ka mid a adeeg caafimaad waxaa ka mid a adeeg sharci iyo in loo gudbinayo cidaha kale ee hawshan ka shaqeeya shaqooyinka ay u qaban karaan Sad- saddexdaa adeeg baa isku daba qoran khaasatan dumarku waxaa la tilmaami jiray in dhibaatooyinka ku dhaca een, meelay geystaan iyo inay ugu yaraan xataa ka xishoonayeen inay ka warramaan dhibta soo gaadhay door intee lag buu ka ciyaari karaa xaruntani aad furteen in haweenku ay ku dhiirsadaan dhibkooga ay soo bandhigaan oo arrinta horta khadra waad mahadsan tahay markii hore aanu arintan in xilligii doorashada furaynay waxa loogu talagalay wuxuu ahaa women situation room oo loogu talagalay un marka xilliyadaas adag in dhibaatada dumarka soo gaadha laakiin riboodadii ka soo baxay waa sababta keentay in bildinkan aad arkayso loo dhiso een waxaasoo adeega iyo isdaba socda loo sameeyo waxaa keenay arintaasaa keentay weliba waxaanu aaminsannahay annagu ka haween ahaan in riboodada la bixinayo ay ka badan tahay dhibaatada taala oo dadkeenu ay runtii arrintan la xishoonayaan inta ka xishoonaysaa badan marka een, hawshan way dhiirigelisay oo maadaama riboodkaanu helnay waxaanu aragnay inay dadku marka life arrintan ay isugu imanayaan oo qofku kusoo hor istaago iyo markuu telefoon ka soo hadlaya xogtuu bixinayo Een, marka taasaa keentay inaanu kusii dhiirano inaanu xaruntan u samayno maadaama koolalkii badnaa ee soo dhacayay een, weliba een, runtii kaysas runtii aada looga qiiroodo weliba inta een, arrimahan ku dhex jirtee dadkeenna ahi haddii een, bulshadu ogaan lahayd dhibaatada iyo waxyaabahaanu ognahay iyo cabashooyinka noo yimaada wallaahi waxaan ku idhi si aan caadi ahayn baa arrintaa looga kici lahaa laakiin waxaanu leenahay bulshada reer somalilan weliba waxaan anugu mar walba ku adkaynaya in arintaa een, dhaqanka lagula tacaalo laga saaro meesha qof baa dhiban hooyaa dhiban inan baa dhiban oo nafteedii iyo maskaxdeediiba weyday dilal baa dhacaya wuu sii kordhay waxaan leenahay arinta sharciga iyo maxkamadaha ha loo daayo
taasina waxay ahayd agaasimaha hay-adda nagaad nafise yuusuf maxamed oo u waramaysay khadar maxamed cabkulle idaacadda duhurnimona waa naga inta